Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa qabatay kulan looga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka bulshada ee adeegyada cadaaladeed iyo sidii loo horumarin lahaa nidaamka cadaaladda kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda cadaaladda jubbaland odayaal dhaqameed haween dhalinyaro iyo xubno ka kala socda ururada bulshada rayidka ujeedka kulanka ayaa ahaa in laga dhageysto aragtida bulshada ee ku aadan adeegyada cadaaladda iyo caqabadaha ay la kulmaan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdulqaadir qaanuuni ayaa haddaba ka warbixiyey qodobada kulanka diiradda lagu saaray
sharaf iyo karaamo noo ahdaane wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka inaan halkan iskugu imaanayno la tashiga qeybaha kala duwan ee bulshada dowladda jubbaland ee hanaanka midaysan ee kormeerka xabsiyada inaynu halkan ka tashanayno hanaankaas oo ah mid midaysan oo rabo dalka oo dhan in lagu maamulo qaabka loo kormeerayo xabsiyada in la tashigiisii halkan aynu ku jirno qeybaha kala duwan ee bulshada in aynu halkan maanta dood fiican insha allahu tabaaraka watacaala ku yeelanayno taladeenna iyo tusaalaheenna aan ku darsanayno qaabkaan u jihaynana ay kusoo bixi doonto ayaan ku rajoweynaha insha allahu tabaaraka watacaala kulankan waxaa loogu talagalay qeybaha kala duwan ee bulshadu in ay waxa weye afkaartooda kala gedisan iyo ra'yigooda ku darsadaan sidii loo saari lahaa hanaan midaysan oo lagu kormeeraya xabsiyada waxaa dhammaantiin ka warqabtaan in wasaaradda cadaaladdu ay door weyn siinayso arrinka dib u habeynta nidaamka xabsiyada iyo asluubta dowladda jubbaland oo run ahaantii muhim u aha adeega helitaanka cadaalad hufan run ahaantii in maxaabiista ku xiran xabsiyada ay xuquuqdooda oo dhammaystiran helaan waa hadaf asaasi ah oo ka shaqaynayso wasaaradda cadaaladda dowladda jubbaland sidoo kale in la helo nidaam casriyeysan oo xabsiyada nidaamkaasi marka wuxuu keensanayaa in la helo dhisme ku habboon in la helo qalabkii ku habboonaa xuquuqdii dhammaystirnaa run ahaantii dadaal weyn oo mugla ay samaysay wasaaradda cadaaladda dowladda jubbaland waxaa u suurta gashay in la helo xabsi casriga dhammaantiin waa ka warqabtaan oo laga dhisay magaalada kismaayo xabsigaas oo loo dhisay qaabka loo dhisay xabsiyada caalamiga ah ay u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegii loogu talagalay maxaabiista sidoo kale in waxa weye iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxaa u suurta gashay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland in la helo qalabayntii xabsigaas ku qalabaysan yahay wax walba oo munaasib ku ahaa in maxaabiistu ay ku dareemaan jawi dhaqan celineed sababta ah hadafka xabsiga loogu talagalay ciqaab keliya maaha waa dhaqan celin